askarigan oo lagu magacaabo xasan maxamed ayaa kasoo goostay ciidanka maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu tilmaamay in ciidanka uu ka tirsanaa ay tababartay dowladda xabashida itoobiya uuna ka tirsanaa in muddo ah waxa uuna dhanka kale ka sheekeeyay dhinacyo badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ay bulshada u geysan jireen iyo kuwa iyagu qodooda la kulmi jireen
ciidanka booliska oo gaarka waay meerad muddo waxaa ku jira arii sanad iyo sanadoo dhamaa tababar waxaa ku qaatay magaalada beegaabo dagaal baroor atoobi ado waxaa saddex boqol loo boqoleen marka xarunay markay soo baxeen laba boqol toddobaatan laba boqol halaa intaan inta goobjoog ka ahay waxaa waaye qof oo la dhacayo iyo qof oo maaragtay isagoo waxa si raali ahayn laga qaadayo ma ogolaan ma ogolaanayaan dadkaas miyaa wadacayo walaahi intan badan horta aniga isheeda bakaas waan ka waaqadaaday horta meesha waayo qofka markuu tutinayo wuxuu leeyahay hib inaad kala dhelaleeyno shaqaa kuu tale meeshaan fadhi magaale waa makaa yeelayan de waa tutinay ruuxa kuu tale soo tutinay leeyahay waxa uu lasoo goostay qori ak forty seven ah isagoo ka warbixiyey farqiga u dhexeeya sida uu ahaa iyo hadda waxa uu dareemayo isagoo baaq u daray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha
soo goostay gurigeerada intaanta imaadeenta qaybsalee qodjawaa badan aga alxamdulilah ugu badan hada labadan beri kala imaantale anoo anta jilada ugu badanaa dareemaya walaa iyo raaxa iyo nicmad ilaahay walaa iskuma imaan meel dadka joogan waa kuroysaa hur qaadi ay ka jira walaahi iyagana waxa ugu baabi lahaa horta inay kasoo waanduwaan waayo manaa qof oo u furan si dhan toona shan kilomitr oo weligiisa haysanin meel walba tegi karin oo ilaahay tacabsanayn ijaab leesoonayo mar walba walaahi horta waxaa ugu baabi lahaa inay iyaga dhan maaragtay horta ulmaadaan ilaahay soo dhawaadaan
muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab